labada markaa nooca jihaadkaba nusuusta waa ku soo aroorto adilada kitaabka iyo sunadu waa inoo tilmaamaysaa ilahayna waxaa ui waqaatiluuhum xataa laa takuna fitna wayakuuna addiinu kulluhu lilah yani markaa la dagaalama yani ilaa aan fitna laga helayn diinta dhammaanteedna ilahay ay usugnaanayso waqaatiluhum xataa laa takuna fitna wayakuna addiinu lilah wayakuna addiinu kulluhu lilah laba aayadood markaa waana isla macne oo labada aayadood waa iswaafaqsan yihiin xagga markaa macne nabiguna sala allahu alayh wasalam waxa uhi umirtu an uqaatila annaasa xataa yashhadu an laa ilaha illa allah waanii rasuulu llah wayuqiimu salaa wayu'tu zakaa yani ilaa ay ka islaamayaan inaan la dagaalamo dadka ayaa lay amray sidaas yada ah ayaa nabiguna sala allahu alayhi wasalam uu yidhi wakadalik nabigu waxa u yihi sala allahu alayhi wasalam buciftu bisayfi bayna yaday saaca yani waxa weeye seef baa layla soo diray qiyaamada ka hor yani xataa yucbad allahu yani waxda si yani ilaahay oo keliya loo caabudo laa shariika lah oo aan ilaahay waxba lala wadaajinaynin sidaasaa markaysaga inaan ku dagaalamo lay soo diray maqsadka jihaadka looga dan leeyahay waxa weeye waa in markaysaa marka allah oo keliya yani cibaadada loo gaar yeelo oo keligii la waxido oo la keliyeeyo sidaas yadaa ayaa waxa weeye ay tahay maqsadka jihaadka looga danlaya maqsadka jihaadka looga danlaya waxa weeye waa in cibaadada ilaahay loo keliyayo oo rabbi oo keliya la caabudo sidaas iyadaa weeyaan shirkigana markaysa waxa markaa la dumiyo fitnada markaa aayadda lagu tilmaamayaana waxa weeye waa shirkiga iyo markaa gaalnimada wuxuu waafaqsan yahay xadiiska uu nabigu yihi sala allahu alayh wasalam umirtu an uqaatila annaasa xataa yashhaduu an laa ilaha illa allah marka maqsadka jihaadka looga dan leeyahay waa saas iyadaa weeye sidaas aawadeed baa la yidhi gaalada hala dooransiiyo marka lala dagaalamayo inay islaamaan inay markaa jizye bixiyaan yani markaa labadaas yani marka arrin hala dooransiiyo inay islaamaan iyo inay ogolaadaan inay dibir bixiyaan inay dibir bixiyaan jihaadku waxa uu soo maray maraatib badan buu soo maray markii ugu horeysay waxa uu noq wuxuu ahaa markaysagaa mid mamnuuca oo muslimiintu markay maka joogeen ee tiradoodu yaray waa laga manciyo waa loo diiday kufu aydiyakum waaqiimu salaa ayaa ilaahay kul yani kufu aydiyakum waaqiimu salaata waaatu zakaa zakada markaa waajibka aydna waxay ahayd in wuxuun la bixiyo laakiin tan markaa qadarka leh ee nisaabka leh ee qadarkaasaad ka bixinaysaa maalka sikagoyskaa waxa weeye tan noocaas markaa waajib ma ahayd in wuxuun la bixiyaabay ahayd marka gacmihiina laabtaa la yidhi salaadana ooga yani xoolihiinana wuxuun ka bixiya oo ilahay darti u bixiya marka xaaladaa waxaa looga manciyey loogu diiday waxa weeyaan yani waxa weeye dhul markaa mustaqil oo madax banaan oo gaaladii ka madax banaan may haysanin muslimiintu waata kale tiradoodu waa yarayd awoodooduna waa yarayd mafsado markaysagaa raajixo ah baa ka dhalan lahayd haddii la yidhahdo markii ha lala dagaalamo gaalada marka sidaas aawadeed ayaa loo yidhi markaa gacmihiina laabta oo markaa ku sabra markaysagaa la yidhi markii dambe ay hijroodeen ee madiine u hijroodeen markii ugu horreysay waxaa loo baneeyey ibaaxa laga dhigo jihaadku mubaax buu ahaa oo waxaa loo ibaaxeeyey markaysa waa markaa inay isdaafacaan oo bimacnaa waxa weeye ayaa loo ibaaxeeyey udina liladiina yuqaataluuna biannahum dulimuu wa ina allaha calaa nasrihim laqadiir waxaa loo fasaxay kuwa lala dagaalamaya mu'miniinta ah inay isdaafacaan baa markaa loo fasaxay marka markaana mubaax buu ahaa xaaladaas kadib waxaa markaa la amray yani kuwa la dagaalamaya inay la dagaalamaan oo waxa uu noqday intaa wixii ka dambeeyey jihaadku mid markaa ma'muur ah ayuu noqday oo waxaa la amray inay markaa la dagaalamaan ayaa markaa la amray waxayna la dagaalamayaan keliya ciddii la dagaalanta ayay la dagaalamayeen aayaadkii baqaree tilmaamayay inay la dagaalamaan yani kuwa markaysagaa la dagaalama ayaa soo degay kadib waxaa markaysagaa haddana yani markaa loo ibaaxeeyey gaalada kuwa kusoo xiga ee dhinaca ku haya inay la dagaalamaan qaatilu ladiina yaluunakum min alkufaari walyajiduu fiikum hilda yani marka waxaa la amray kuwa markaysa waxaan kusoo xiga gaalada ee dhinaca ku haya inay la dagaalamaan taasna waxay ahayd caynulxikma oo gaalada inay la wada dagaalamaan markaana lama amrin ee waxa weeye gaalada kuwa ku dhadhow bay la dagaalamayeen kuwaasay furanayeen waa ka hanimaysanayeen kuwa kalena xoog bay ugu sii yeelanayeen dabeedna kuwa kasii shisheeyay marba la dagaalamayeen bacda dalik waxaa haddana markaysaga xad markaa loo baneeyey inay markaa gaalo oo dhan la dagaalamaan baa markaysaga la amray marka waxaa weeye maraatibta noocaas ama maraaxishaas ayuu markaa jihaadku yani soo maray yani xaaladda ugu dambaysay waxay tahay waa in gaalo oo dhan yani lala dagaalamo gaalo oo dhan in lala dagaalamo yani marka ayaa ugu dambaysay marxaladaa ugu dambaysay ayaa waxa weeye xaaladda quwadda yani ama xoog weyn muslimiintu ay ay leeyihiin yani nasbakuu ka dambeeyay ku camal falayaan hadday gaaladu markaysa waxaa markaa gaalada xooggeedu uu yar yahay oo muslimiintu ay dhacdo inay markaa xoogoodu iyo tamartoodu ay ka yani xoog bataan marka gaalada waxay ku camal falayaan naska ugu dambeeyey oo tilmaamaya inay mushrikiinta dhammaantood la dagaalamaan qaatilu mushrikiina kaafatan kamaa yuqaatiluunakum kaafa yani mushrikiinta dhammaantood lala dagaalama sida waxa weeye mushrikiinta dhammaantood ay idinla dagaalamayaan haddii waxa weeye quwada iyo xooggu muslimiintu aanu ahayn mid yani markaa maqaamka aadka u sarreeya gaadhsiisa laakiin bacdu lquwa ay haystaan waxa ay la dagaalamayaan inta markaysa waxaad marka ay kari karaan oo waxa weeye markaysaga qaatilu ladiina yaluunakum min alkufaari waliyajiduu fiikum hilda kuwa kusoo xiga inay la dagaalamaan kuwa kalena markaysaga way la heshiinayaan oo mucaahado iyo heshiis bay la yeelanayaan markaa sulxiga iyo heshiiskuna waxa uu yahay markaa mid mashruuca laakiin muslimiintu hadday iyagu xoog badan yihiin waktigay markaa la heshiinayaan yani gaalada waa in maslaxa markaa muslimiinta ay ugu jirtaan haddii waxa weeye iyagu ay xoog badan yihiin wax maslaxa ayna markaa muslimiinta ayna ugu jirin heshiiska yani markaysa waxaad markaa lama heshiinayaan wain janaxuu lisalmi fajnax laha watawakala cala allah hadday markaa heshiiska u yeeshaan oo markaa heshiis ay dalbaan idinkuna markaysa waxaad markaa yani waxa weeye adna ula ilo oo bimacnaa aqbal baa looga jeeda aqbal ayaa looga jeeda haddii waxa weeye muslimiintu xaalatu dacfi ay markaa galaan ama beled ay muslimiintu mustadcafiin ku yihiin hadday jirto oo inay tamar iyo awood badan wax iskaga celiyaan oo maslaxa raajixa ka dhalanayso yani markaa caynulxikma lagu eego aynay ka muuqan xaalka noocaasa waxay ku camal falayaan nusuustii horey ku camal falayaan siduu sheikhulislaam ibnu taymiya ku tilmaamayo saaribulmasluulka oo uu odhanayo ninka markaysa waxaa jooga muslimiinta markaysagaa beled yani markaa muslimiintu mustadcaf ay ku yihiin ama wakti ay mustadcafiin muslimiintu yihiin waxa uu ku camal falayaa nusuusta markaa sheegaysa yani sabriga iyo safxiga iyo kafiga iyo gacanlaabadka yani nusuustaasuu ku camal falaya ruuxa markaysagaa jooga yani marka waxa weeye wakti markaa quwo muslimiintu ay leeyihiin ama beled ay ku xoog badan yihiinna wuxuu ku camal falayaa nusuus nusuusta marka ama adilada yani quwada iyo shidada sheegaysa iyo khilda iyo adadayga in lagula dhaqmayo gaalada marka waxa weeye sidaas iyada ah ayaa culamada muxaqiqiintu ay u kala tafsiiliyeen culamada qaarkood waxay yidhaahdaan masalada noocan mubaalaay ku sameeyaan oo waxay yidhaahdaan aayadda aayatu sayf la yidhaahdo waxay nasakday markaa toddobaatan aayadood qaar kale way kasii badiyeen oo waxay yidhahdeen boqol iyo laba iyo toban aayadood ayaa aayadda aayatu sayf la yidhaahdo lagu nasakay aayatu sayf waxaa loo jeedaa waa aayaddii markaysagaa dagaalka gaalo o dhan in lala dagaalamo yani markaa amartay tacyinkeedana waa la isku khilaafay waxay se culamada qaar u badiyaan inay tahay faida nsalaka alashhuru lxurumu faqatuluu lmushrikiin aayaddaas inay tahay yani marka ayay u badiyaan marka boqol iyo laba iyo toban aayadood baa lagu nasakhay culamada qaarkood yidhahda masalada noocaasi wax daliila markaa ma laha axwaashan horena culamada qaarkood oo nasi ku ilaaqday waa jirtaa culamada qaarna maraaxil bay ka magacaabeen waa maraaxil uu jihaadku maray haddii maslaxa ay keensugto maraaxishii oo kale in la marana waxay noqonaysaa in maraaxishii in la maraa marka ay mashruuc tahay waa sida zarkashi iyo markaysaga ay yidhaahdeen culamada markaysaga qaarkood sidaas iyada ay yidhaahdeen ha yeeshee markaysagaa yani wax markaa yani khulfiya oo xaqiiqii markaa uma dhexeeya ama khilaaf xaqiiqii culamada markaa odhanaysa waxa weeye jihaadku waa marxali iyo culamada odhanaysa waxa weeye waa mansuuq markaa xaaladaha hore oo waxa weeye waa iswaafaqayaan oo markaa macnuhu ma kala tagana oo culamada markaa le waa mansuuq waxay u jeedaan bimacnaa xaaladda muslimiintu ay quwada iyo xoogga leeyihiin ayay nusuustii markaa dambaysay ku camal falayaane shiddada iyo quwada iyo markaa dagaalka sheegaysa laakiin xaalka markaa muslimiintu dacfi ku sugan yihiin oo taag daran yihiin wax ku waajibinaya waxaynay awood ulahayn markaysagaa ma jiro taasna waxa weeye waa markaa tilmaami doonaa marka waxa weeye arrinkaas tafsiilkaas yani waxa weeye shaykhu lislaam ibnu taymiya ayaa waxa uu ku sheegaya kitaabkiisa qayimka ee la yidhahdo assarim almasluul cala shatim arasuul ayuu markaa ku sheegaya ahlucilmiga markaysagaa qaarkoodna saas yada ah ayay markaysagaa ku raacsan yihiin ibnu baas laftiisu yani fataawihiisa isaguna saasuu ku tilmaamaya oo waxa u odhanaya muslimiintu haddii markaa xoog iyo tamar badan ay leeyihiin gaal oo dhan bay la dagaalamayaan oo dagaalku wada iclaaminayaan haddii bacdal quwa ay haystaanna gaalada qaarkood bay la dagaalamayaan kuwa kalena waa la heshiinaya haddii markaysa waxaan markaa gaaladii wax quwo oo ay kula dagaalamaan aynay haysan oo dagaalkaasi muslimiinta ku mafsada iyo dhibaato badan yahay waxa ay samaynayaan markaysa waxaan markaa waxay ku kaaftoomayaan markaa dacwada iktafuu bidacwa iktafaw bidacwa saasuu markaa odhanaya ibnu baaz yani markaa dacwada iyo markaysa waxaan markaa yeedhitaanka xaqa loogu yeedhayo ee lagu camal falayo ee lagu sabrayo saasay ku kaaftoomayaan ayuu markaa odhanaya marka waxa weeye sidaas iyadaa tafsiilkaasi waa tafsiilka ahlucilmigu mas'alada marka ay ka qabaan jihaadka shuruudo ayuu leeyahay shuruudaha marka isagaa uu leeyahayna waxaa ka mid ah yani shardiga la yidhaahdo alqudra oo in awood markaysa waxaan markaa loo leeyahay oo markaysa waxaan markaa la kari karayo in markaa gaaladii lala dagaalamo oo mafsado ka badan aynay ka dhalanaynin taas iyada ah waa loo shardiya ahlucilmiguna shardigaas markaysaga waa tilmaameen shardiga shardu qudra la yidhaahdo yani ahlucilmiguna waa sheegay adilada markaa kitaabka iyo sunadana waa laga qaadanaya shardiga istiaacada iyo qudrada la yidhaahdo oo ilaahay waxa uhi laa yukalifu allahu nafsan ilaa wuscaha ilahay waxa uhi wamaa jacala calaykum fi ddiini min xaraj ilahay waxa uhi yuriidu allahu bikum اlyusra walaa yuriidu bikum اlcusra ilahay waxa uhi faاtaquu llaha ma staطactum nabigu waxa uhi salى اllahu alayh wasalam man ra'a minkum munkaran falyugayirhu biyadih fain lam yastaطic fabilisanih fain lam yastaطic fabiqalbih wadalika adcafu اliimaan marka waxa weeye waxaa shareecada waajibaadkeedoo dhami ay ku xidhan yihiin yani markaa qudro iyo istiaac ay ku xidhan yihiin shaekhulislaam ibnu taymiyana waa tilmaamaya jihaadka gaaladu in markaysagaa qudro iyo imkaan inuu ku xidhan yahay mujalladka markaysaga waxaa markaa afraad oo markaa ka mid ah markaa majmuuc fataawaha ayuu isaguna markaa ku sheegaya mujalladka afraad oo majmuuc fataawaha ka mid ah ayuu ku sheegaya marka qudro iyo imkaan buu ku xidhan yahay buu odhanaya marka waxa weeye ahlucilmiguna waa isla ogolyihin oo waajibaadka sharciga ah ha ahaadeen furuud cayniya ama ha ahaadeen furuud kifaa'iya faral kifaa'iya ama cayniya kay doonta ha noqotee waxay ku xidhan tahay markaa qudro iyo istiaac ilaahayna dadka kuma kelifin waxaynay kari karayn waajibkii markaysagaa qofku uu kari karayay hadduu noqdo mid aanu kari karaynin yani waxa weeye cajsiga iyo kari kari waaga uu kari kari waayo wuu uga dhacaya oo wuxuu noqonayaa markaysagaa mid saaqidka ah oo ka dhacaya ayuu markaa noqonaya mid ka dhacaya ayuu markaa noqonaya waxa marka uu ilaahay yihi faاtaquu llaha ma اstaطactum nebigu waxau yihi salى اllahu alayh wasalam idaa amartukum biamrin faatuu minhu ma staطactum jihaadkuna ma'muuraatku ka mid yahay haddaan amar idin amro waxaad kari kartaan ee awoodi kartaan kala kaalay nebigu waxau yihi salى اllahu alayh wasalam xadiiska muslim saxiixa kusoo wariyey man ra'aa minkum munkaran falyugayirhu biyadih fain lam yastaطic fabilisanih fain lam yastaطic fabiqalbihi wadalika adcafu liimaan kii markaa arka idinka idinka mida munkar arkaa gacanta ha ku bedelo hadduu kari kari waayo carabka ha ku bedelo hadduu kari kari waayo yani markaa qalbiga ha ka karahayaysto ha ka noco taasina waxay tahay iimaanka ka ugu daciifsan ee ugu taagta daran bimacnaa waxa weeye acaf waxaa looga jeedaa bimacnaa acaf min alwal ka horuu ka daciifsan yahay baa laga tilmaamaya laakiin waxa weeye iimaankiisu waa daciif loogama jeedo oo hunaaka farqun bayna daciif wa acaf iimaankiisu waa daciif iyo wa acaf farqa udhaxeeya sida waxa weeye xadiisku waa saxiix iyo asaxu shayin fi lbaab yani farqi ugu dhexeeya xadiiskani waa saxiix iyo waxa baabka kusoo arooru ugu sixa badan yahay yani farqa udhexeeya sixa ma laasimsanayso haddii la yidhaahdo wa asaxu shayin fi lbaab waxay noqon kartaa wax alla waxaa kusoo arooray inay wada daciif yihiin laakiin daciifkii baa waxa ugu roon oo xagga sixada ugu dhowaansho badan ka ah marka waxa wey marka la yihi waa adcaf adcafu liimaan loogama jeedo iimaankiisu waa daciifa waxaa laga tilmaamaya ka horuu iimaankiisu ka daciifsan yahay oo xagga sawaabkii ajarku ka yar yahay baa laga tilmaamaya yani xagga mansilada iyo darajada iyo sawaabkii ajarka ayuu markaysaa a markaa ka yar yahay baa laga tilmaamaya marka adcafku waa ismu tafdiil yani ma tilmaamayso inuu daciifu liimaan yahay laasimsan mayso sida asaxu shayin fi lbaab ayna u laasimsanaynin yani inuu saxiix yahay marka waxa weeye nusuus badan iyo adilo badan baa laga qaatay yani marka istiaacada iyo markaysaga xooa qudrada oo ahlucilmigu markaysaga ay ka daliishaday nusuusta aynu sheegnayna waa ka mid waxyaalaha markaysaga laga daliishaday markii ay soo degtay aayaddii ilaahay uu yidhi in yakun minkum cishruuna saabiruuna yaqribuu miatayn muslimiintii waxa weeye dhibaatay ku noqotay oo la yidhi markaysaga qofkii ninkii kastaee muslimkii toban markaa gaalada ka mid ah hala sabirtamo sabirka ha ka badiyo markii taasi ay dhibtay oo la yidhi toban gaal ha ka cararina yani waxa weeye muslimiintii dhibaato markay ku noqotay ilaahay waa ka khafiifiy alaana khafafa allahu cankum wacalima ana fiikum dacfa ila an qaal yani waxa weeye markaysa a markaa hadda ilaahay waa idinka khafiifiyey baa la yidhi marka waxaanu ogaaday inuu dacfi idinku sugan yahay markaasaa waxa weeye waxaa la yani loo loo ruqseeyey in ninkii muslimka ahaa laba gaal inuu la sabirtamo oo sabirka ka badyo laakiin waxa weeye laba wixii ka badan inay rusata ruqso tahay inuu markaa ka cararaa inay u banaan tahay saas aawadeed baa cabdillahi bnu cabbaas ay ka asaxday inuu yidhi man fara min isnayni faqad fara ninka laba ka cararaa laba gaal faqad fara kaasi waa cararo xukumkii carar buu leeyahay altawalli yawma zaxfi waciidkii iyo goodigii iyo ciqaabku kusoo arooraya ayaa u sugnaanaya waman fara min alaaatin fama fara ninka saddex ka cararaa gaalna yani kaasi ma cararin oo xukum firaar ma laha bimacnaa waxa weeye ciqaabkii iyo dembigii ay lahayd cararka gaalada laga cararo yani markaysaga waxaan markaa ma haleelay sidaas iyada abaa laga tilmaamay marka calaa kulli xaal mas'aladaas yani ku saabsan yani laba inaanu ka carari karin ee xukunka muxkamkee markaa baaqiga uu yahay waa xaaladda markaysaga maca taqaarubu fi sifaat bay culamadu yidhahdeen ciidankii markaa weynaana waa la mid oo ciidanku waxa weeye labanlaabkood oo gaalo ah yani markaa kama carari karaan ama labanlaab wax ka yar laakiin waa markay xagga sifaatka iskaga dhow yihiin sifaatka iskaga dhow yihin waxaa laga tilmaamaya bimacnaa hubka iyo waxa weeye markaa waxa ay haystaan wax isku ogogle markuu noqon karo oo bimacnaa waxa weeye walow yaanu isla ekaanba laakiin wax markaa waxa weeye xagga sifaatka la iskaga dhow yahay markaa hadday tahay laakiin sifaatkii haddaan shaqo la isku lahayn oo bimacnaa waxa weeye gaaladii baaba waxay wadataa aalado yani waxay muslimiintu ku dilaan aynay haynin kaarayaal bay wataan markaysaga waxay ku gubaan aynay haynin oo ciidanka ay isheleen kaarayaasha waxay ku gubaan ma hayaan xaalka noocaasa culimmadu wax ku waajibinaya o odhanaya mar haddii tiradiinu tirada gaaladu labanlaaba aynay ka badnayn kama carari kartaan ee kaarahaasi ha iska kin jiirjiiro yacni wax markaa culammada islaamka odhanayaa ma jiraan ee waktigay ka hadlayaan ay leeyihiin labanlaab haddaynay ka badnayn inuu ka cara inay ka cararaan uma banaana waa maca taqaarubi fi sifaat weeye siday culamo badan ba baraarujiyeen cizadiin ibnu cabdisalaamna kitaabkiisa la yidhaahdo yani qawaacid alaxkaam fi masaalix alanaam uu markaa ku sheegay qawaacid alaxkaam fi masaalix alanaam uu markaa ku sheegay markaa sidaas iyada ah mas'aladaasi weeye ahlucilmiguna sidaas iyadaa bay markaa u tilmaamaan sidaas iyadaa ayay u tilmaamaan masalada cararkee loo diidayna waxaa laga soo istisnooday laba xaaladood baa laga soo reebay labada xaaladood ee laga soo reebay waxa weeye waa inu xeel dagaal ay tahay oo waxa weeye markaysa waxaad markaa xeel dagaal inay tahay wuxuu u cararaya oo cadowgiibu wuxuu muujinayaa inuu markaysagaa kacay oo markaysa waxaad markaa cararay cadowgii wuxuu muujinayaa inuu waxa weeye kacay oo cararay oo waa u baqa beenlaynaya markaas waxa weeye markaa uu kasoo daba cararay oo isaalala kuu jab ayuu dabeedna markaysa waxaan markaa yani kusoo ragaal celinayaa ama meel u gelayaa dabeedna isagoo iska soo ordaya ayuu markaysa waxaan markaa yani meeshuu ku laynaya marka waxa weeye taas oo kale waa laga soo reebay ta kalena waxa weeye ciidan kale oo kale inuu kula eeranayo ciidan markaysagaa goobta ka agdhow inuu kula eeranayo niyada noocaas oo ciidankaa ku biir inuu yahay wuxuu u cararaya inuu yahay wuxuu u cararaya ciidankaas markaa ku biir labadaas sababood ayaa laga soo reebo aayaddii markaa suuratu lanfaal yani laga soo istisnooday yani wixii kale markaysaga inuu u cararaa markaysaga wax markaa ma banaan yani haddii markaa ciidanku labanlaab aanu markaysaga wax markaa ka badnayn labanlaabka muslimiinta aanu markaa ka badnayn yani xagga sifaadkana la iskaga dhow yahay xagga ifaadkana la iskaga dhowya maca taqaarubi fi ifaat culamada qaarkood waxay yidhaahdaan xagga waxa weeye waxaa laga eegayaa yani labanlaabka la sheegaya xagga quwada iyo xooggaa laga eegayaa xagga cadadka ma aha xagga cadadka ma aha culamada qaarkood oo sidaas iyada ay yidhina markaysaga waa jiraan sidaas iyada ay yidhi waa jiraan oo waa sida culamada maalikiyada qaarkood marka ay ku tageen waxayna ka istisnoodeen yani cadowga markaysagaa gaaladu marka labalaab inay ka badan yihiin hadday ka badan yihiin in laga carara ay banaan tahay sifaadka xaggeedana la iskaga dhow yahay ciidanka muslimiintu waa haddii aanu markaysa waxaad markaa labiyo toban kun waa haddii aanu gaadhin laakiin ciidanka muslimiinta ee meesha markaa ka dagaalamaya hadduu labiyo toban kun gaadho yani xadiis baa kusoo aroortay nb kusoo arooray nebigu inuu yihi sala allahu alayh wasalam yani markaa looma jebiyo laba iyo toban kun yaraansho ay yar yihiin looma jebiyo sidaas aawadeed taas markaa in laga cararaa yani markaa mid u banaan ma aha marka calaa kulli xaal yani shardiga qudrada adilo badan baa sidaa looga qaadanaya alamru bilmacruuf annahy can lmunkar oo inuu ka yani yasiran yahay la garanayo ka fudud yahay ayaa istiaaca loo shardiy maxaa jihaadkana markaysagaa la filaya sheekh ibnu cuthaymiinna yani marka ashridadiisa uu ku sharxayo buluuqulmaraamka shariidka koowaad kitaab uljihaad markuu yidhaahdo shardigaa qudrada waa ku markaa nuxnuxsanaya oo ilaa shan daqiiqa ayuu mas'aladaa ka hadlayaa oo markaysaga waadixinayaa oo markaa uu yani tilmaamayaa inaan markaa yani qudro in la shardiyaa inay daruuri tahay oo sharciga iyo caqliguba marka ay ku tilmaamaya wa ilaa cidda markaysagaa ku waajibinaysa o odhanaysa yani qaatilu mushrikiina kaafa ayaa la yidhi ee waxa weeye muslimiinta waxa waajib ku ah iyadoo dacfi iyo taagdarra ay ku sugan yihiin gaalada inaynay kala hambaysane hal mar inay dagaal ku wada iclaamiyaan oo waxa weeye markaysa waxaan markaa hal mar ay dhammaantood la wada dagaalamaan yani caqli iyo sharci toonna tilmaami maayo oo waxa weeye yani qudradu waxay tahay mid markaysagaa daruuriya weeye marka waxaanay tahay markaysagaa caqli daro yani marka weeye in la yidhaahdo yani qudro la eegi maayo ee bes markaysa waxaan markaa waa la yskaga dhufanaya oo xaaladda noocaasna markaysaga muslimiinta oo dararka uu ku keensanayo dagaalkaas baa ka badan markaysa waxaan markaa maslaxada uu soo jiiday marka shariidkaas waxa wey calaa kulli xaal ha la raajaco oo markaysaga uu sheekh ibnu cuthaymiin kaga hadlayo buluqulmaraamka uu ku sharxayo yani marka shariidka koowaad ee buluqulmaraamka haddii shariidkaa la waayana adigu darsigii hore ee markaa daxaawiyada waagii hore layga duubay waxa marka uu yahay maqaamkan oo kale baan kusoo raray oo codkii ibnu cuthaymiin baaba ku duubay codkii ibnu cuthaymiin oo carabi ah baan markaysaga waxaan markaa maqaamkan oo kale intan masalada ka yara hadlay baan ku duubay marka iyadana waa loo raajici karaa marka calaa kulli xaal shardigaasi waxau yahay shardi markaysaga muhim ah ayuu yahay ahlucilmiguna sheegay marka la leeyahay haddaba shardiga qudradiiyo istiaacada waxaa dhici karta dadka qaarkood si qalada inay u fahmaan oo ay moodaan marka leeyahay shardiga istiaacada iyo qudrada in loo jeedo gaaladu wax kastay haysato in la haysta inay shardi ama hub waxay ka haysato in iyadana tiraday ka haysato kale laga haystaa inay markaa shardi dabeedna markaasaa laga yaabaa inay naqdiyaan oo yidhaahdaan sidee qudro iyo istiaaca loo shardinayaa yani markaa waxa wey nebiga sala allahu alayh wasalam iyo muslimiintu maalintii beder yani waxa ay wateen laba faras bay wateen gaaladuna intaasoo faras bay wateen gaaladu waxa weeye saddex goor bay ku labanlaamayeen muslimiintuna markaysa waxaad markaa waxay ahaayeen saddex boqol iyo dhowr iyo toban gaaladuna ilaa kun bay ahayd marka sidee qudro iyo istitaaco yacni loo shardinayo marka waxa weeye ta noocaas oo kale waa kalad yani waxaa yani marka hore muhim ah inta aanad naqdin inaad markaysagaa fahanto culamadu maxay qudro iyo istitaaca u yaqaaniin shareecadana maxaa qudro iyo istitaaca lagu yidhaahdaa waayo waxaa la yidhahdaa alxukmu cala shayi farcun can tasawuri shay xukumka la xukumaya marka hore waxay farac ka tahay inaad garato laakiin haddaanaad shaygiiba fahmin waxa looga jeedo inaad iska naqdido oo aad radidisiiduna aad istidhaahdo waa kalad insaafkuna waxa uu yahay waxa weeye markaysaga wa shayga xaqa ah ee iska daa markaysagaa culamo sulaxa ahoo markaysaga waxaan markaa kibaar ahoo raasikiin ahay warkay sheegaan iska dhaafe yacni waxa weeye shayaadiintu warkay sheegaan hadduu xaq yahay shaydaan baa sheegay loogama tago shaydaan baa haddii xaqnimadiisu la garanayo yani waxa weeye inaan cilmi shaydaan loo doonanayn waa jirtaa oo marka hore markaysaga aan loo raadsanayn laakiin shay xaqa hadduu sheego yani waxa weeye markaa looga tegi maayo shaydaan baa sheegay ee waxa weeye xaqu waa casiizun sidiisaa loo qaata alxikmatu daalatu lmu'min anaa wajadaha fahuwa axaqu biha xadiislaan waa loo soo wariyey laakiin ma asixin laakiin waa xikma yani markaysaga saxiixa xikmada waxaa la yidhaahdaa waa qofka mu'minkaa baadidiisii meel kasta uu ka helo waa qaadanaya anaa wajadaha fahuwa axaqu biha markaa sidaas yada weeyaan nebiguna waxa u yihi sala allahu alayh wasalam qad sadaqaka wahuwa kaduub isagoo la hadlaya abu hurayra yani waxa uu ku yidhi shaydaankaa warka kuu sheegay yani waxaway been run buu kuu sheegay bu isagoo been badan ah yani shaydaan waa been badane laakiin waxa weeye mas'aladaa uu kuu sheegay shaydaanku waa ku saxnaa masaladaasi marka waxa weeye shaydaan buu qabtay abu hurayra oo isagoo waxa weeye markaa sadaqadii uu nebigu soo yani markaa soo ururiyey ee zakaatlfitrigii haya ayaa marka waxa weeye nin baa u yimi isagoo marka isaga xantoobsanaya ayuu la kulmay waa qabta waa isii daayo waa u cawdayo dee markaa nin raxmad badan buu abu hurayra ahaa farhu ka qaada waa sii daayo habeenkii labaad buu kusoo noqdo waa qabtay tiina waxa weeye sidii buu ugu calaacalay tiina markaasuu markaa maali habeenkaana sii daayay habeen saddexaadkii nebigu waa weydiiye wuxuu i muxuu saaxiibkaa faray ninkii xalay kuu yimi markaasuu yaa rasuul allahi saasuu igu cawdayo waa u naxariistayo dabeed waa iska sii daayey buui markaasuu ihi been buu kuu sheegay waana kugu soo noqonay been ayuu kuu sheegay waana kugu soo noqonay uu ku soo noqday muxuu falay markii labaad buu kusoo noqday markaasuu yihi markaa waa markiina sidii buu sii daayay markaasuu yaa rasuulalahi marka waxa weeye wuu i cawdayo baahi iyo caruur iyo waxbuu ka cawday marka waxawey waa u naxariistayo farahan ka qaado waa sii daayay markaasuu markaana nebigu ku yidhi been buu kuu sheegay waana kugu soo noqon doona mar saddexaadkiibuu kusoo noqday oo habeenkiibuu qabtay markaasuu yidhi markaa ma soo noqonay waar mar kastaba waxaad leedahay ma soo noqonayo waxbaad igu akrinaysaa haddana waad soo noqonaysaa muxuu xaalkaagu yihi waar niyo wax ku anfacaan kuu sheegayaa buui wax ku anfaco wax kuu tara baan kuu sheegayaae isiida halkiibuu markaa u yihi waaye bali sheeg markaasuu yihi aayatulkursiga aayatulkursida haddaad habeenkii akrisato shaydaan habeenkaa kuu soo dhowaan maayo a shaydaan agtaada soo marayaa ma jira buui xagga ilaahayna waa lagaa ilaashaa buui shaydaankiibaa u sheegaya abu hurayra waa iska sii daayey subxii buu nebigu weydiye u i markaa ninkii muxuu falay markaasuu yaa rasuulalahi wuxuu sheegtay wax i anfacaya inuu ibarayo waxaanu igu yidhi abu hurayra markaa garan maayo ninkan inuu shaydaan yahay ile nebigu waxawey been buu kuu sheegay inbuu ku yidhi waana kugu soo noqonayaa waa shaydaan kuma odhan ninkani markaasuu yaa rasuulalahi wuxuu sheegtay inuu ninkani wax wax itaraya inuu ibarayo ayuu sheegtay oo wuxuu igu yidhi aayatulkursiga haddaad habeenkii akrisato shaydaanku kuu soo dhowaan maayo xagga ilaahayna waa lagaa xafidaayo waa lagaa ilaashaa markaasuu nebigu wuxuu ku yihi qad sadaqaka wahuwa kaduub arrinkaa uu kuu sheegay run buu ku sheegay laakiin waa beenawaas warkiisa kale been weeyaane laakiin halkaa qodob yacni markaa run bayadu ahay ha marka ruux been badan iyo marmar inay dhici karto inuu markaysagaa run sheego oo runta markaa uu sheegay aan lagu kadsoomayn bay ku tusinaysa a yacni sidaas iyadaa bay ku tusinaysa marka waxa weeye calaa kulli xaal culamadu markay istitaaco iyo qudro leeyihiin bal hadda macnahay uga jeedaan markaysaga iyagoo ha inoo fasiraan taqyadiin ibnu taymiya waxa uu yihi majmuucu fataawaha bal mima yanbagii an yucrafa ana alistiطaacata asharciyata almashruuطata fi اlamri wاnnahyi lam yaktafi shaaricu fiiha bimujarad اlmikna walow maca darar bal mata kana alcabdu qaadira cala alficli maca dararin yalxaquhu jucila kalcaajizi fi mawaadica kaiirati min asharicati kaatadahuri bilmaai wاsiyaami fi lmaradi wاlqiyaami fi الsalaati wagayri dalik majmuc lfataawa mujaladka sideedaad afar boqol iyo sagaal iyo soddon waxa ui waxaa haboon waxaa ka mida in la garto istiaacada sharciga ah ee amarkiiyo nahyiga bimacnaa takaaliifta loo shardiyey inaanu shaaricu ku kaaftoomin inuu ficilkaasi suuroobayo inuu dhaco walow markaysagaa darar iyo dhibaataba ha wehelise oo waxa weeye iyadoo dhibaato weyne ay raacayso oo darar markaysagaa raajixoo miisaan badani uu raacayo laakiin ficilku inuu dhacaa ay suurtoobayso ta istitaaca lama yidhaahda buu kuleeyahay ee addoonku markuu yahay mid awoodaya ficilka inuu rido oo sameeyo laakiin dhibaato weyne ay haleelayso waxaa laga dhigaa meelo badan oo shareecada ka mid a inuu caajiz ka yahay baa laga dhigaa oo iminka waxa weeye qofka markaa yani nabarada qaba oo aan markaysa waxaan markaa biyihii yani inuu ku weysaysto waa awoodi kara ha yeeshee markaysagaa biyaha hadduu ku weysaysto xanuunkiibaa ku siyaadaya xanuunkuu qabay ayaa biyaha hadduu ku weysaysto ku siyaadaya amaba hadduu ku maydho xanuunuu qabaa ku siyaadaya marka waxa weeye arrinka noocaas ah hadday sidaas tahay shareecadu waxa markaa laga soo qaaday qofkaasi mustaiic maa hadda biyaha inuu ismariyo waa awoodi karaa laakiin maadaama dhibaato fara badani ay raacayso oo ay yani wehelinayso waxa weeye waxaa laga soo qaaday inaynay waxa weeye aanu qofkaasi mustaiic sharcan aanu ahayn waxaana loo baneeyey inuu gegebaystaa loo baneeyey soonka oo kale haddii marka xanuunkii uu kusii siyaadinayo ama xanuun markaisaga waxaan aada uu kala kulmayo laakiin inuu mustaiic sharcan inuu yahay ayaa laga soo qaaday marka dhibaato fara badan oo marka waxa weeye mafsada raajixa ama darar raajix oo miisaan badan xaalka uu raacayo ficilka samaynta la samaynayo waxaa laga soo qaaday inay markaa istitaaca inay ahay ibn abilciz alxanafi isaguna waxa uu yidhi sharaxa taxaawiyada ibn abilciz alxanafi waxa uu yihi sharaxa taxaawiyada waxa uu yihi falistiطaacatu lmashruuطatu fi الsharci أخص من الاستطاعة التي يمتنع الفعل مع عدمها فإن الاستطاعة الشرعية قد تكون ما يتصور الفعل مع عدمها وإن لم يعجز عنه فالشارع يسر على عباده ويريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر وما جعل عليكم في الدين من حرج والمريض قد يستطيع القيام مع زيادة المرض وتأخر برئه فهذا في الشرع غير مستطيع لأجل حصول الضرر عليه وإن كان قد يسمى مستطيعا بمعنى لغة هان لو قم عابائنه haba suurowdee sharcan mustaiic looma yaqaano haddii darar ka badan markaysaga u raacay fashaaricu laa yanduru fi listiaacati sharciyati ilaa mujaradi imkaani lficli bal yanduru ilaa lawaazimi dalika fain kaana alficlu mumkina maca almafsadati araajixati lam takun hadihi istiaacata sharciyatan kaladii yaqdiru cala alxaji maca darari yalxaquhu fi badanihi aw maalih sharxu caqiidati axaawiya afar boqol iyo han iyo soddon ilaa afar boqol iyo lix iyo soddon yani dabcada daaru camal marka waxa weeye calaa kulli xaal yani istiaacada sharciga siday culammadu ku tacriifiyeen waa sidaas waana siday fuqahadu markaa tilmaama oo waxa weeye salli qaa'ima fain lam tastatic faqaacida fain lam tastatic facalaa janbi istiaacada nusuustaa kusoo aroortay bimacnaa waxa weeye darar aada u badani waa inuu qofkii markaa uga imanayo ayaa looga jeeda yani waxa weeye darar aada u badani marka uu uga imanayo ayaa la xisaabinaya inaanu mustaiic ahay oo laleeyahay haddii haddaad istaagto dhibaato fara badani kaaga imanayso oo xanuunka darteed yani dhib badan ay kaaga imanayso yani xaalka noocaasa fadhigaba ku jirto haddii taana aanad kari karin oo bimacnaa dhibaato aada u fara badani kaaga imanayso oo marka mafsada raajixa ama darar raajix oo miisaan badan uu ka imanayo markaana jiifka ku jufo oo dhinaca marka isaga adoo jiifa yani markaa ku jufo markaa sida laga tilmaamayo waa saas yadaa weeye ahlucilmiguna markaysa marka ay u tilmaameen shuruudo kale markaysaga xajihaadka markaa loo dhigaa waa jiraan shuruudaha kale markaysaga loo dhiga waxaa ka mid ah atamyiiz bayna alkufaar waalmuslimiin yani gaalada iyo muslimiintu xagga goobta inay ku kala soocmaan oo ay marka waxa weeye markaa kala baxaan oo ay markaa wadooyinku markaa caddaato oo ay marka waxa weeye yani ay noqoto inay markaa kala soocmayaan gaalada iyo markaysa waa markaa muslimiin masalada noocaasna waxa weeye ahlucilmigu markaysaga waa shardiyeen ahlucilmigu waa shardiyeen waxaana markaysaga laga qaatay aayadda markaysa waxaanu ilaahay yidhi walawlaa rijaalu mu'minuuna wanisaau mu'minaatu lam taclamuuhum an tata'uuhum fatusiibakum minhum caratun bigayri cilm yudkil allahu fii raxmatihi man yashaa law tazayaluu lacadabna aladiina kafaruu minhum cadaaba aliima marka waxa weeye inay waxa weeye tamaayus bayna almuslimiin walkufaar gaalada iyo muslimiintu inay kala soocmaan inay shardi tahay ayaa markaysaga ahlu cilmi badan oo ahlu xadiidka ka mida ama markaysa waxaad markaa ay ka qaateen oo ay markaa ka daliishadeen aayaddaasay ka daliishadeen yani tafsiirka qurtubiguna markaysaga waxaad markaa mas'aladaas waa markaysa waxaa si fiican buu markaa u balballaarinaya amtilo badan buu markaysaga ka bixinaya yani tafsiirka markaysa waxaad markaa qurtubigu oo waxa uu tilmaamayaa tamaayuska markaa gaalada iyo muslimiintu ay kala soocmayaan in la shardinayo yani xaalka markaysa waxaad markaa gaaladii markaa la hujuumayo in loo shardinayo yani atamaayus bayna almuslimiin waalkufaar in markaysaga la shardinayo masalada tafsiirka qurdubigu yani markaysaga waa bayaamiyey yani insha allahu tacala markaysaga waxaa loo raajico fatusiibakum minhum macaratun bigayri cilm yani waxa weeye muslimiin markaa mustadcafiini inay gaaladii ku dhex jireen maka oo ay markaa dhexdooda ku jireen oo marka waxa weeye dagaalka lala dagaalamaya gaaladii ay keensan karto muslimiintii qaarkood in la laayo ayaa waxaa laynoogu tilmaamay yani shayga sababay inay tahay in marka waxa weeye fatxigii dib loo dhigo fatxu maka yani maka furitaankii la furanayey in dib loo dhigo oo aan markaysa waxaad markaa xaaladda aan loo ruqsaynin sulxulxudaybiya aan loo banaynin si aan markaysaga muslimiinta markaa dhibaata ayna uga iman watusiibakum minhu macaratun bigayri cilm culamada qaarkood waxay waa ismi iyo dembi culamada qaarkood waxay yidhaahdeen markaysaga waadiye iyo markaysa waa markaa qatlu khata yani caynkaas oo kale marka adigu calaa kulli xaal culamada qaarkood waxay yidhahdeen waa ceeb bay markaysaga yidhahdeen macarado marka calaa kulli xaal si aan xaraj iyo dhibaata ayna idinka idinka haleelin ayaa markaysa waa markaa aan loogu sharciyey in lala dagaalamo markaysaga gaaladii maka lagula dagaalamo sanadii sulxu xudaybiya yani marka muslimiinta mustadcafiinta ee ku jira inay ku dhintaan ay suurtoobi karto iyadoo gaaladu ay la yimaadeen wax lagula dagaalamo oo waxaa la tilmaamay inay gaalnimadii la yimaadeen oo ay markaa yani cimradii dadkii u diideen iyo baytulxaraamkii marka haddana waxa weeye waxaa la yidhi markaysa markaa hala dagaalamino sulxigii baa markaysaga loo sharciyey إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وعن مركز اشاره mas'aladii aynu markaa tilmaamaynay ku saabsanay haddii ay dhacdo waktiyada qaarkood muslimiintu inay beledada qaar mustadcaf ku yihiin ama wakti ay mustadcaf yihiinba inay dhacdo oo ay xaalad dacfiya oo taag darro ah ku sugan yihiin inay nusuusta markaa cafiga iyo safxiga iyo kafiga sheegaysa lagu camal falayo oo inagii shaekhulislaam ibnu taymiya inuu qabo aynu ishaaray iyo culamo kale oo muxaqiqiina waxaan jeclahay markaa naska ibnu taymiye hadalkiisa inaan idinku akriyo ama wax ka mida inkastuu badan yahay aan ka ishaaro waxa uu yihi sheikhu lislaam ibnu taymiya faman kana min almu'miniina biardin huwa fiiha mustadcafun aw fii waqtin huwa fiiha mustadcafun falyacmal biaayati الصabri wالصafxi wاlcafwi caman yu'di اllaha warasuulahu min aladiina uutuu lkitaaba wاlmushrikiina وأما أهل القوة فإنهم يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الدين وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون يعني هذا الكتوحة وكورميا الصارم المسلول على شاتم الرسول أه صفحة لبابا قولي أفري الطبن إلى لبابا قولي الشني الطبن أي كورميا يعني طبعة قديم كأهي دار الدير أي دار عضي mujaladka ahayd wakadalik hadal kale oo markaa isaguna saas oo kalea waxa uu ku sheegayaa isla yani kitaabkaas waxa uu yihi ida kana da d ina dalika mas'aluu soo sheegay mas'aladii buu ka jawaabayaa markaasuu wuxuu yidhi qulnaa can dalika ajwibatun axaduha ina dalika kana fi xaali dacfi islaami fi lxaali alati أخبر الله عن رسوله والمؤمنين أنهم يسمعون من الذين أوتوا الكتاب والمشركين بمعنى waxay ku saabsantay waqtigii waxa weeye galada markaa qaarkood sida yuhuud oo kale inay hadallo dacan iyo rasuul ka sheegi jireen oo nebigu sala allahu alay wasalam iska dayin jiray markaa taas buu ka jawaabaya markaasuu yihi jawaabaa laga jawaabaya waxaa ka mid ah ina dalika kana fi xaali ضacfi اlislaami fi اlxaali alati akbara allahu can rasuulihi wاlmuؤminiina anahum yasmacuuna min aladiina uutuu lkitaaba wاlmushrikiina adan kasiira وأمرهم بالصبر والتقوى ثم إن ذلك نسخ عند القوة عند القوة فقيدة ثم إن, إن ذلك نسخ عند القوة بالأمر بقتالهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون والصاغر لا يفعل شيئا من الأذى في الوجه آه وكا يعني صاغر كيدو ليسني وجه هذا مركب كل شوقة بمعنى كورتا دياي وحمر كادباتا أما صميم والصاغر لا يفعل شيئا من الأذى في الوجه ومن فعله ليس بصاغر ثم إن, إن من الناس من يسمي ذلك نسخا لتغير الحال ومنهم من لا يسميه نسخا لأن الله أمرهم بالصفح والعفو إلى أن يأتي الله بأمره وقد أتى الله بأمره من عز الإسلام وإظهاره والأمر بقتال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وهذا مثل قوله تعالى فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت ويجعل الله لهن سبيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الله لهن سبيلا فبعض الناس يسمي ذلك نسخا وبعضهم لا يسميه نسخا ولا خلاف لفظي يعني وحوي علماء قاركود نسخ بيتاكم مقعابين قرنكم مقعابين مايا خدنا وحوي وحما خلاف معنوي وحقيقي معها هو خلاف لفظي أخ وبمعنى لفظي قالوا مقعابي على سكر خلاف سيحي وحوي يضع مركا وحوي حال ضعفي مسلمين أي كنت جيهين أما وقت ضعفي أما مكان ضعفي أي كتشران يعني إنه حوي قتال يلغو مركا اللي زامين يلغونا يا آسن باكون قنيسان يعني دينك ضعف كسران يعني مركا معها آه والخلاف اللفظي ومن الناس من يقول الأمر بالصفح باق عند الحاجة إليه بضعف المسلم عن القتال بأن يكون في وقت أو في مكان لا يتمكن منه وذلك لا يكون منسوخا إذ المنسوخ ما ارتفع في جميع الأزمنة المستقبل وبالجملة فلا خلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفروضا عليه لما قوي أن يترك ما كان ما كان يعامل به أهل الكتاب والمشركين ومظهر النفاق من العفو والصفح إلى قتالهم وإقامة الحدود عليهم سمي نسخا أو لم يسمى marka ala kulli xaal mawdicu shaahidku waxa weeyaan sheekhu labadiisa hadalba waxa uu inoo tilmaamayaa mas'alada inuu waxa weeye xaalka marka muslimiintu dacfi ku sugan yihiin ama markaan iyo beled muslimiintu dacfi ku sugan yihiin inaan lagu ilzaamayn markaysa waxa markaa qitaal iyo shido laakiin waxa weeye waqtigay markaa xoogga leeyihiin ay tamarta iyo awoodda haystaan xaalka noocaas ah waxa marka ay tahay nisbadooda mansuuq bay u tahay nusuusta casriga iyo safxiga iyo kafiga sheegaysa ama waxa weeye marka ay dacfiga ku sugan yihiin waxa uu tilmaamayaa nisbadooda inaan markaa mansuuq ahayn hadalkan waxa uu ku sheegay asaari masluul calaa shaatim rasuul yacni dabcadii qadiimka ahayde daarudiin daabacday safxadda laba boqol iyo koob iyo soddon ayuu sidaas ku sheegay ibnu baas hadalkiisaynu ishaaraynay isaguna macnahaas ayuu markaa isaguna kaga sii sariixsan yahay oo kaga sii cad yahay ayuu kaga sii sariixsan yahay oo kaga cad yahay oo waxaa markaa uu odhanayaa hadal dheer buu markaa sheikhu tilmaamayaa hadalka waxaa ka mid ah fa hadihi alaayaat markuu sheegay waqaatilum xataa laa takuna fitnatu wayakuna diinu kulluhu lilah فهذه الآيات وما في معناها قال بعض أهل العلم ليست ناطقة لآيات الكف عمن كف عن عنا وقتال من قاتلنا وليست ناطقة لقوله لا إكراه في الدين ولكن الأحوال تختلف فإذا قوي المسلمون وصارت لهم السلطة والقوة والهيبة استعملوا آية الصيف وما جاء في معناها وعملوا بها وقاتلوا جميع الكفار حتى يدخلوا في دين الله أو يؤدوا الجزية إما مطلقا كما هو قول مالك رحمه الله وجماعة وإما من اليهود والنصارى والمجوس على القول الآخر وإذا ضعف المسلمون ولم يقووا على قتال الجميع فلا بأس أن يقاتلوا بحسب قدرتهم ويكف عمن كف عنهم إذا لم يستطيعوا ذلك فيكون الأمر إلى ولي الأمر إن شاء قاتل وإن شاء كف وإن شاء قاتل قوما دون قوم على حسب القوة والقدرة والمصلحة للمسلمين لا على حسب هواه وشهوته ولكن ينظر للمسلمين وينظر لحالهم وقوتهم فإن ضعف, فإن ضعف المسلمون استعمل الآيات المكية لما في الآيات المكية من الدعوة والبيان والإرشاد والكف عن القتال عند الضعف مجموع سماحة مجموع فتاوى مجموع فتاوى سماحة الشيخ ابن باز مجلد تصدحات صفحة كن إلى وضقل يشن يتقاشن إلى كن إلى وضقل إلى يتقاشن يعني وطبعا هذا مركي يتقع أوروريان يعني إن كيسة إيا مركا دكتور كطير لإلى هذا أوروريان يعني ستح مجلد مركي سيقيا له makaatibta qaarkood oo markaa mutaalacada marka mujaladka yani saddexaad ayay kaga dhacaysa mar kale waxa uu odhanayaa isla weli mujaladka ibnu baaz وقد تقدم ذكر قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الجمع بين النصوص وأنه هو الأقرب ولا نسخ وإنما تختلف الأحوال بقوة المسلمين وضعفهم فإذا ضعف المسلمين جاهدوا بحسب حالهم وإذا عجزوا عن ذلك اتقوا بالدعوة وإذا قووا آه، وإذا قووا بعض القوة قاتلوا من بلاهم ومن قرب منهم وكفوا عمن كف عنه وإذا قووا وصار لهم السلطان والغلبة قاتلوا الجميع وجاهدوا الجميع حتى يسلموا أو يؤدوا الجزية إلا من لا تؤخذ منهم كالعرب عند جمع من أهل العلم مجلد تصدحات سنة صدح فقط marka waxa weeye cala kulli xaal mas'aladaasna sidaas ayuu markaa ugu tilmaamay marka hadallo kale oo kaga sii sariixsan oo isla markaa halkaa ku yaalan waa leeyahay oo waqtiyada qaarkood oo markaa uu odhanayo yani waxa weeye haddii ayna wax kuwa aha lahayn waxay ku kaaftoomayaan markaysa waxaan markaa dacwada ayay ku kaaftoomayaan musamaxatu sheekh ibnu baaz uu markaa odhanaya marka cala kulli xaal waxay tahay mas'aladaas sida markaa yani taxqiiqu yahay jamaaca muxaqiqiinta ka midna ku tageen in mas'alada tafsiilkaas sidaa u sugan yahay yani weeyaan oo waxa weeye fii waqti quwa muslimiintu waxay ku camal falayaan nusuusta quwada iyo shiddada iyo khilbada iyo dagaalanka gaalada lala dagaalamayo samay yani sheegaysa laakiin waqtiga markaysa waxa markaa dacfiga ama beled markaysaga muslimiinta mustadcaf ay ku yihiin oo ku taagdaran yihiin waxay ku camal falayaan nusuusta markaysagaa sheegaysa yani markaa sabirka iyo cafiga iyo safxiga ayay ku camal falayaan marka waxa weeye markay leeyihin culamada qaarkood waa mansuukhna waxay uga jeedaan bimacnaa nisbada ciddii waxa weeye quwo leh ayay mansuukha u tahay bay markaa ka tilmaamayan yani markaa sidaas iyada ayay ka tilmaamayan masaladii kale tamyiizka aynu sheegnay waxay ku saabsan tahay in waxa weeye gaalada iyo muslimiintu ay kala soocmaan oo waxa weeye gaalada safka gaalada iyo safka muslimiintu inay markaa kala baxaan marka hadday dhacdo safka gaalada iyo safka muslimiintu inay kala baxaan oo ay kala soocmaan oo ay muxajadu caddaato sufuuftuna kala soocanto markii ay saasi dhacday dabadeed muslimiinta soo raaca gaalada markaysa waxaan markaa yani muslimiinta qaarkood hadday markaa gaalada soo raacaan oo ay la soo gaashaan qabtaan taasi waa mas'alada ahlucilmigu sheegaan oo ay yidhahdeen mas'alatu lmudaahara marka cudurdaar ma noqonayso oo xujo iyo cudurdaar markaysaga uma noqonayso oo markaysa waa marka arrin yani dhiigoodana macsuum ka yeelaya ma aha waxaanay noqonayaan markaysaga mudaaharo inay sameeyeen oo ay xukumka cidda ay ka weli yeesheen ee ay markaa safkooda soo galeen ay la xukum yihiin oo ay markaysaga la mid yihiin bay noqonaysaa jihaadkuna markaa taas u baaqan maayo waxaanay noqonaysaa markaysaga munaafiqiin inay yihiin oo waxa weeye markaysa waa markaa arrinkaas ay nifaaq ku dhaceen amaba kufri ay ku dhaceen oo ay markaa murtadiin yihiin marka sidaas aawadeed suurada noocaas ahi waxaa xaaladda ay sugnaanaysaa waa markay safafku kala soocmaan oo gaalo iyo muslimiin loo dagaalamayo dariiquna kala caddaado safafkuna kala soocmaan yacni xaalka caynkaas ah ciddii waxa weeye gaalada soo raacday lasoo gaashaan qabataa marka waxay leeyihin xukunkooda ay leeyihiin yacni marka lagamana baajinayo yacni markaa dagaal iyo jihaad ma baajinayso laakiin iyadoo aan sufuuftuba kala soocmin oo ay sugan yihiin dadku oo ay isku dhex jiraan ay isku khaldan tahay aan wax kala baxay ayna jirin wax kala caddaadayna ayna jirin suurada ahlucilmigu diidayaan in lala dagaalamato noocaasa weeye yani ahlucilmiguna waa markaysa waxaan markaa waa inkireen oo waa diideen marka culamada mucaasiriinta sheekh ka mid ah oo mas'alada noocaasa markaa tilmaamaya waxyaalahay dadka qaarkood oo fitnada sameeya ay yani markaa ku kacaan oo ah markaysaga beled asalkiisu islaamnimo aha oo bimacnaa waxa weeye dad markaysa waxaan markaa munxarifiina ay qabsadeen ama markaysa waxaan kufriyaad waktiyada qaarkood ka daahirayo yani inay markaysa waxaan markaa yani sameeyaan inay dagaal markaysa waxaan iska wada huwiyaan ama dad fasaqa ay markaysaga qabsadeen dabeedna dagaal ay iska wada huwiyaan waa inay markaa kala soocin waxba markaysaga inay kala soocin yani iyadoo aan xujadii caddaan iyadoo aan sufuuftii kala soocmin yani marka ay yidhaahdaan markaysaga dagaal baanu dacalka ka bilaabayna sida jazaa'ir iyo meelo kale ka dhacaysa yani ta noocaasi markaysaga waa munkar waana markaysaga waxa markaa fitna ee waxa weeye markaysaga ma aha markaysaga jihaad ma aha saas aawadeed sheekh cabdiraxmaan cabdulkhaaliq waxa uu yidhi isaga oo markaa tilmaamaya ayuu wuxuu yihi walaa yakunu alqitaalu mashruucan ila ida tamayaza jundu lmu'miniina can jundi lkaafiriin فلا تشن حرب من فئة مؤمنة على فئة كافرة إلا إذا تميزت الصفوف واتضحت السبل وأنزل المسلمون أعداءهم الكافرين وخرجوا عليهم عيانا بيانا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وليس عن كما تفعل بعض عصابات الإجرام الآن ممن يظنون أنهم يشنون حروبا إسلامية في أوطان المسلمين فيكون قتالهم لإخوانهم في العقيدة والدين حيث يقتلون عسكرا في الجيش والشرطة والحراس عامته من أهل الإسلام دون أن ينذروهم أو يحذروهم أو يخبروهم مجرد خبر لماذا يحاربونهم أو يثورون في وجوههم ومثل هذه الأعمال هي من أعمال الإجرام وليست من تشريع الإسلام فإن الله سبحانه وتعالى نهى المسلمين عن دخول مكة وقتال أهلها في السنة السادسة من هجرته من هجرته صلى الله عليه وسلم وذلك أنه كان من أهل مكة في ذلك الوقت قوم مسلمون يخفون إيمانهم علما بأن دار الحرب كانت مميز مميزة في ذلك الوقت وهي مكة ودار الإسلام كانت ظاهرة وهي المدينة وما يتبعها ولكن الله قال للمسلمين المتحرقين والمتشوقين يومئذ لقتال الكفار ودخول مكة قال لهم وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطئوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما وها نحن نرى في الآيات أن الله سبحانه يقول للمؤمنين ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم أي لولا هؤلاء لسلطناهم عليه عليهم لسلطناكم عليهم ولدخلتم مكة منتصرين فإذا كان الله سبحانه وتعالى إكراما لبعض المؤمنين المستضعفين الذين يبقون إيمانهم قد حرم المؤمنين دخول مكة من عامهم هذا وأخر الفتح وتحطيم الأصنام فوق الكعبة سنتين كاملتين وكل ذلك إكراما وحفاظا على حرمات بعض المؤمنين المستضعفين الذين يخفون إيمانهم فهل يجرؤ بعد بعد ذلك على تأجيج نار الفتنة وقتل المسلم لأخيه المسلم في مجتمع في مجتمع اختلط فيه أهل الإيمان بأهل الفسوق والعصيان إلا مجترم إلا مجرم أفاك إلا مجرم أفاك marka waxa weeye calaa kulli xaal hadalkaa waxa uu ku yidhi risaaladiisa markiisa waxa markaa la yidhaahdo الطريق إلى ترشيد حركة البعث الإسلامي ayuu ku yidhi safxadda waxa weye saddex iyo toban ilaa afar iyo toban marka waxa weye calaa kulli xaal yani mas'aladaas waxa ay ku saabsan tahay oo waktigaa sufufta ayna kala cadaanin laakiin hadday sufuftu kala socmaan sidaynu sheegnay oo ay markaa tamayus u dhaco oo dabeed markaa safka gaalada uu soo raaco muslimiinta soo raaca inayna iyagu markaysaga wax dagaalka baajinaynin ayaynu markaa sheegnay oo taasna sidaas iyada ah ayaynu markaa u tilmaanay mas'alada marka kale aynu tilmaamaynaa waxay tahay marka yani jihaadku waxa u qaybsama bayna jihaadu alab iyo jihaad dafci marka waxa weeye jihaadu alab yani shuruudaha loo dhigaa waa markiisaga waa badan yihiin oo waxyaalo badan oo aan loo shardinaynin jihaadu dafciga ayaa jira oo waxa weeye culamada qaarkood oo kale waxa weeye jihaadu alabka waxay u shardiyaan marka imaam haddii waxa weeye jihaadu dafci la joogo waa la isku raacsan yahay wax imaam la yidhahdo loo shardiya inaanu jirin yacni muslimiintuna ay isu daafacayaan calaa xasabi maqduratihim siday u kari karaan inay isu daafacayaan inay waajib ku tahay marka jihaadu dafci waxa la yidhaahdo oo imaam markaa looma shardiyo ahlucilmiga qaarkood oo yidhahdo waa loo shardiyaa imaamna yacni jihaadu alabka waxay ka tilmaamayaan waxa weeye xaalka imaam la waayana ma aha inay fawdo iska taho afraadu iska samayn kartay waxay yidhahdeen ahlu lxalli walcaqdi cidda ummadda waxna u xidha waxna u furta ayaa markaysa waxaan markaa arrinka noocaasa ka ijtihaadaysa yacni jihaadka iyo qaaditaankiisa iyo wax lamidka ah arrin iyo sirana ma aha markaysaga jihaadka qaaditaankiisa oo waxa weeye markaysa waxaa dhici karta yacni in yacni jihaadka iqaamada la oogayaa inay markaa sababi karto markaysaga mafaasid fara badan ay dhici karto marka waxa weeye cala xasabi sida munkaraadkaba markaysaga takyiirkooda haddii mafsado raajixa ah ay ka dhalanayso oo masaalixda ku jirta markaysaga mafsado ka miisaan badan hadday ka dhalanayso sida takyiiru munkarku aan u banaanayn ayaa markaysa waxa markaa dagaalkiina in waxa weeye lagu qaado gaalada ayna u bannaanayn haddii mafsado ka badan mafsadadii joogtay iyo marka waxa weeye darar ka badan dararkii joogay uu ka dhalanayo oo u noqonaya markaysaga mamnuuc ama markaysaga muxaram u noqonayaa in la qaado waxa weeye dagaalkaas yacni maadaama aanu u khidmaynaynin yacni markaa waxa weeye shareecadii iyo kelmaddii ilaahay inay kor noqoto oo kelmaddii ilaahay waxa weeye inay yacni markaa ay ay kor noqoto haddayna ka dhalanaynin ee mafaasid inay ka dhashaan oo kelmaddii gaaladu sii sarrayso oo gaaladu sii xoogsato muslimiintu sii daciifto oo waxa weeye munkaraadku sii bataan mooyaane wax kale haddaan laga dheefaynin waxa uu noqonaya markaysaga dagaalkii in la qaadaa yacni muxaram buu noqonaya mid aan bannaanayn ayuu markaa noqonayaa oo aan markaysa waxa markaa mashruuc ahayn sidaas iyadaa ayuu noqonaya ahlucilmiguna sidaasay markaysa waxa markaa u tilmaameen marka calaa xasabi almaslaxa waalmafsada ayaa markaa lagu eegaya tadqiiqkuna waxa u yaallaa ahlu cilmiga haddii imaam aanu jirinna dadka ahlu xalli waalcaqdi ah ee ummadda waxna u xidha waxna u fura taas iyadaabay markaysaga u yaaliin ee wax markaysaga an u taalla markaysa waxa markaa dadka kale yacni ma aha ama ruux kastaba uu iskaga markaa odhan karo anaa iska iqaamaynaya ama iska oogaya ama iska samaynaya yacni saas oo kale yacni wax saxiixa ma aha marka masaladaasna waxa weeye tambiiheedu waa saas iyadaa weeye masalada kale aan ishaaraya waxay tahay ay ku saabsan tahay camaliyaadka markiisa waxa markaa intixaariga ah oo waxa weeye la sameeyo ama dadka qaarkood ay sameeyaan oo ah inay isqarxiyaan markaysaga meelana ay qarxiyaan ama markaysaga amaakin ama markaysaga waxyaalo la mida yacni marka ay qarxiyaan ama dadka markaysaga ay la dhex galaan oo dabeedna markaysaga ay qarxiyaan yacni iyaguna naftoodii markaysaga ay dilaan dad markaa badan oo kalena ay dilaan oo laga yaabo markaysa waxa markaa gaalo iyo muslimiinba inay isugu jiraan yacni camalka noocaasa ahlu cilmigu waa diideen waxaanay ku tilmaameen inuu markaysaga yahay munkar yacni shareecada inuu khilaafsan yahay oo uu munkar yahay ayay marka ahlu cilmigu yacni markaa ku tilmaameen arrinkaasna culamo fara badan ayaa markaa diiday oo culamada raasikiinta ka mid a culamo muctabar oo markaysaga waxaad markaa banaysay ama yacni markaa yacni yidhi waa mashruucna kolley markaa ma maqal ama anigu ma ogi calaa xasabi markaysaga intaan kolley ama arkay ama maqlay marka culamada markaa diidayna waa fara badan tahay oo uu ka mid yahay markaysa waxaa markaa yani sheekh yani asheekh maxamed nasir addiin alalbani oo uu ka mid yahay asheekh alcalaama maxamed ibn saalix alcuthaymiin yani marka ahlu cilmi badan ayaa mas'alada noocaasa ka hadlay waxaanay tilmaameen inay tahay camaliya intixaariya oo muxarama oo aan banaanayn inay markaa tahay mafaasideedu iyo dararkeeduna inay ka badan tahay maslaxada ku jirta qaacidaduna waxay tahay maa kasura dararuhu calaa nafcihi fahuwa xaraam waxa dhibaatadiisu dheeftiisa ka badataa shareecada xaaraan bay ku tahay waa midda kale markaysa waxaan waxaa laga yaabaa inay waxa weeye inta isqarxiyaan yacni markaa ay afraad markaa dilaan afraaddii la dilayay marka wax ka badan baa markaysaga ama yuhuud ama gaala intay qabsato dabeedna markaysaga ay laynaysaa oo mafaasid kale oo ka fara badan ayaa markaysaga ka dhalanaya oo waxa weeye muslimiintii lagu dhibaataynayo oo lagu waxyeelaynayo marka waxa weeye yani gaaladii ayaa muslimiintii lagu sii carinayaa wax markaysaga wax mafsado ah yani wax markaa maslaxo oo raajixa ahi kuma sugna ee mafsada raajixa ayaa ku sugan oo marka kale ariiq sharciya ma aha oo waxa weeye ariiqyadii markaysaga waxa jihaadku ahaan jiray ma aha waxaanay markaysaga noqonaysaa waxa weeye qaacidadii in loo cuskado yani algaayat alxasana tubaru lwasiila gaayada wanaagsan ayaa waxa weeye ama ujeeddada wanaagsan iyo niyada wanaagsan ee laleeyahay ayaa waxa weeye waddada loo marayana yacni baari yeelayso mid wanaagsan ka dhigaysa qaacidada noocaas ah ayuunbaa loo cuskanayaa qaacidadaasina qaacida sharciya ma aha waa qaacida shaydaaniya yahuudiya oo markaa mikaafiili uu la yimi oo ay markaa yidhaahdeen waa in marka waxa weeye ujeeddo wanaagsan haddaad leedahay dariiqaad u maraysaa inuu xun yahay iyo inuu wanaagsan yahay farqi ma kala laha shareecada islaamkuna sidaas ma qabto oo qasdiga wanaagsan oo keliya kaafi ma aha waxa markaysa waxaa markaa waajib ah inay waxa weeye alikhlaas iyo almutaabaca labadaba in lala yimaado oo qaayadu siday u wanaagsan tahay oo ujeeddo wanaagsan iyo niyo niyo wanaagsan loo leeyahay camalka lala imanayaana kayfka loola imanaya waa inuu mid wanaagsan noqdaan haddii waxa weeye niyo wanaagsan oo keliya ku filan tahayna acmaasha markaysagaa bidaca ahi waxay iska noqon lahaayeen khayr shareecadana markaysagaa khayr kuma aha bidacu man camila camala laysa calayhi amruna fahuwa raddun baa nebigu yidhi sala allahu alayhi wasalam ahlu cilmiguna waxay yidhaahdeen yani marka acmaasha saalixa waxaa loo shardiyaa laba shardi shardiga koowaad waxa weeye alikhlaas shardiga labaadna waa almutaabaca oo waa inuu shareecada ku fadhiyo oo aanu khilaafsanayn labadaa shardi baa loo shardiyaa waxaana markaysaga waxaa nusuus badan ku soo arooray in markaa shareecada in camalka lagu fadhiisiyaa inay waajib tahay nebiguna waxa uu ku yihi sala allahu alayh wasalam irjic fasalli fa inaka lam tusalli khallaad ibnu raafic saxaabigii la odhan jiray oo markuu camal wanaag camal la yimi camalkaasna ula imanayay ilaahay dartii laakiin kayfka iyo qaabkuu la imanayay maadaama aanu waafaqin siduu sharcigu sheegayey nebigu wuxuu ku yihi marka orodoo noqo oo tukamaa tukani waxaa tukatay salaad maaha ayuu ku yihi nebigu sala allahu alayh wasalam abu burda markaa ninka la yidhaahdo yani marka waxa weeye sidaas si la-eg waxa uu gowracay yani ubaxadiisii ayuu salaada ka hor gowracay salaaddii ciidda ka hor nebiguna sala allahu alayh wasalam waxa uu yihi orodo markaysaa markaa neef kale gowrac kii hore markaysaa waa hilbaad iska horumarsatay oo ma aha markaysaa xan udaxadii waxba kama aha buu nebigu ku yidhi miyo wanaagsan keliya hadday kaafi tahayna waxay u noqon lahayd udaxay u noqon lahayd adiga udaxay ku tahay baa la odhan lahaa sidaana lama odhan adilada maqaamkaa ku soo aroortayna aad iyo aad bay u fara badan tahay shareecadu waxa weeye waxa marka ay rabtaa sida waxa weeye marka haayada iyo ujeeddadu u wanaagsan tahay yani marka waxa weeye inay sharaftuna markaysaga yani wasiiladuna ay u noqoto mid wanaagsan oo wasiilada iyo dariiqa loo marayaana mid wanaagsan oo sharaf leh waa inuu noqdo ayaa shareecadu markaysaga waajibinaysa laakiin dariiqaan doonaan u marayaa yani markaa mid mashruuca ma aha yani markaa weeyaan sidaas iyada ayaa marka ahlucilmigu marka ay tilmaameen marka waxa weeye weliba waxaa suurowda in markaa yani ay dhacdo inay dad kale markaysaga waxaan oo macsuumiina oo dhiigoodu dhowran yahay yani marka inay laayaan oo waxa weeye markaa gaalo iyo muslimiin isku jirta oo aan kala soocmin oo noocii aayadda diidaysay walowlaa rijaalu muminuuna wanisaau muminaatu lam taclamuuhum an tada'uuhum fatusiibakum minhum macaratun bigayri cilm yani waxa weeye inay iska wada laayaan oo ay dabeedna yidhahdaan niyadooda lagu soo saaraya arrinka noocaasina waa arrin baatil oo shareecada khilaafsan weeyaan oo waxa weeye marka hadduu arrinku ahaan lahaa ahlu xarbi oo keliya oo gaalo xarbiyiin oo keliya inay laynayaan yani marka arrinku waaba ka sahlanaan lahaa oo waxa weeye markaysaga yani sharku waaba ka yaraan lahaa laakiin sharku waxaabuu kasii daray markay waxa weeye yidhaahdeen muslimiin iyo gaalo yani waxa weeye waa isku wada qarxinaynaa markay sidaas iyada ay yidhaahdeen mafaasidda iyo dhibaataduna waxay noqotay mid kasii fara badan ayay markaa noqotay oo dhiiggii muslimiinta markaysaga laftooda aan markaa yani loo aaba yeelaynin yani markaa ta noocaasna waxay tahay waa mid markaa muxarama yani weeyi marka acmaasha noocaasa ahlucilmigu aad iyo aad bay u diideen yani muftiga cabdilcasiisna waa ka hadlay oo waxa weeye markaysa waxaan marka waxa uu tilmaamay ahlu shaykh in marka arrinka noocaasi uu yahay arrin markaa jariime ah ahlu cilmi badan oo kalena waa ka hadleen oo inuu arrin muxarama oo jariime ah inuu yahay ayay markaysa waxaan markaa ka warrameen ibnu cusaymiin marka uu sharxayo xadiidka markaysaga xadiid ulghulaam